الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka andalus bodkasti oo aan badanaa ku faaqidno qisaska taariikhda iyo dhacdooyinka muhiimka ah mawduucayna maanta waa mid furan oo meelo badan albaabada u garaaci doona balse intaana mawduuca gelin aan soo dhoweeya martideena maanta sheekhana soo dhowow waa soo dhowaanshan acuudu billaahi asamiic alcaliim min ashaytaan alrajiim min hamsihi wanafkihi wanafdih bismi illaah walxamdu lilaah sala allaahuma calaa nabiyina muxamed magacayga saddexan waa xasan maxamuud takar wey inta aan u gudbin dulucda aan baranno sheekh xasan takar waa kuma Een, taariikhda gaalada ama taariikhda grigori ee kun sagaal boqol lixdan saddexdii ayaan ku dhashay bisha agoosto ee galdogob Mhm.
marka meesha anoo yar qur'aanka ka bilaabay laakiin anoo yar caruuraa lay keenay muqdisho Mhm.
marka waxbarashadii iyo qur'aankii iyo iskuulkii koowaad aan ku bilaabay waxbarasho waxaa jamaal cabdinaasir hoose dhexe Mhm.
Een, halkaa baan ka jaan qaaday waxbarashadii Mhm.
ilaa een, aan ka baxay eh, waxbarashada sare oo cilmiga xoolaha aad iyo oo aad aan veterinar- veterinaryadaan qaatay xilligaas sidee- kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii aad iyo aad marka waa animal husbandry ama an- ama animal production baan ku takhasusay Mhm.
qolooyinka waxaana artifi- artificial insemination taariikhdeeda xagga waxbarashada hore taasi ahayd Mhm.
laakiin kadib een, siddeetan iyo shantii ayaa imtixaan lagu qaaday eh, een, safaaradda sacuudiga ee muqdisho Mhm.
ayaan ku guuleystay marka jaamacaddii madiinatul munawara Mhm.
ayaa sidaas fiisiyi tigidka la siiyey Mhm.
marka sidaas ay waxbarashadaydii iyo noloshaydii iyada kooban culumtaadii culumtaadii kale aa ku bilowday ahay aad iyo aad Ee, sacuudiga waxaa ka horeeyey een, horta sideedaba meeshaan la yidhaahdo muqdisho waataan kusoo koray Mhm.
oo noloshayda badankeed qaadatay Mhm.
marka ee, toddobaatamaadkii Mhm.
een, aakhirkiisi ayaan runtii si fiican uga xeraystay Mhm.
diinta marka een, ilaahay fadligiis culimmadii aan wax ka bartay waxaa ka mid ah sheekh xaashi colhaye aad iyo aad een, wuxuu bara tafsiirka kitab masaajid oo ku ya- ku lahaa xaafadda madiina ee muqdisho ee soomaaliya ayuu Mhm.
maaragtay ka aqrin jiray Mhm.
Ee, waxaa ka mid ahaa raggii fiqiga shaafici aan ka qaatay sheekh maxamed jigre Mhm.
waa dhintay baan filayaa oo culimmadii waaweynaa ka mid ahaa Mhm.
waxaa xadiid ka qaatay sheekh ee, ninkii la oran jiray ee, cabdulla jaamac Mhm.
sheekh yuusuf aadan oo reer waqooyi reer burca ahaa Mhm.
raggaas axaadiis bay loo aqrin jireen Mhm.
marka een, kutubta oo f- oo oo tawxiidka waqtiyadaas aad u qaatay Aad iyo aad.
laakiin ilaahay qadarkii isla markiiba takfiir Mhm.
ayaanu noqonnay waxaana u sababa jamaacadii jamaacat alahl alislaamiya oo burburtay Mhm.
oo takfiir iyo qolo ay u bixiyeen takfiirku tasliim u kala baxday Mhm.
ayaa faraha nagu dhigay Een, laakiin kumaanu raagin Mhm.
oo muddo dheerna lama socon mud- wax yar kadib waanu ka baxnay waxaa u sabab ahaa Mhm.
badli ama juhdi ay badli gareeyeen nimankii jamaacat alislaamiya oo ka baxay takfiirka ay yacni jamaacat alahli wax u kala baxday Mhm.
Ee, takfiirkii oo ku haray jamaacadii Mhm.
iyo jamaacat alislaamiya fi somaal Mhm.
oo xarunta muqdisho ahayd iyo alisla jamaacat al- alislaamiya lilislaax oo Mhm.
iyaduna gaar ahayd aad iyo aad.
marka een, raggii oo jamaaca islaamiya fi somaal een, juhdi badan ay sameeyeen dhalinyaradii oo nooga Mhm.
horeeyey madiinatul munawara Mhm.
ayaa ilaahay nagu fahamsiiyey oo ka baxnay takfiirka dalbadiiba markaana waxay ahayd baa la dhihi karaa siddeetankii marka xilliga way ku badnaayeen waddanka takfiirka haa takfiirka iyadoo xoog badnaaba Mhm.
laakiin markii waa la liqi doonaa Mhm.
markiiba jamaacata islaamiya fi soomaal baa liqday Mhm.
oo ka awood badisa ka ballaaratay aad iyo aad.
Ee, waxaan u sababa dadkii een, baraahiin baa loola yimid iyo Mhm.
cilmi Mhm.
markaa waa ka baxeen Aad iyo aad.
marka aniga siddeetan iyo kowdii markaa Mhm.
ayaa jamaacat alislaamiya fi soomaal baycadii laga qaaday aad iyo oo aad.
markaa sheekh maxamed ciise ninkan Mhm.
odaga hadda muqdisho dhimashadiisama maqal Mhm.
ayaa baycada iga qaaday Mhm.
iyo raggiisii kale marka maxaan ku idhaahdaa wakhtiyadaas waa wakhtiyadii aan diinta u xeraystay wey aad iyo aad.
isla markaan siddeetan lawadii maadaama aan ka baxay eh, veterinario Mhm.
aan ahaa anigoo oo cilmiga xoolaha kusoo bartay haddana wadaad oo xeraystay oo Mhm.
masaajid ku xeraystay Mhm.
ayaan ahaa marka saa darteed baan ugu guuleystay imtixaankii safaarada Imtixaankii aad gashay.
sacuudiga Aad iyo aan aad.
ku guuleystay kadib sacuudiga aad aaday sacuudiga ade haa kadib maxaa dhacay markaa kadib waxaa dhacay Mhm.
allah ku ciseeyo Een, meesha waxaan kuliyat alxadiid ayaan ku takhasusay aniga Aad iyo aad.
Cilmi- culum alxadiid Mhm.
marka siddeetan sagaalkii baan ka baxay Een, runtii meesha culimo waaweyn baan cilmiga ka qaadanay waxaa Mhm.
ka mid ah aan kula kulmay inkastoo uu imaan jiray laakiin uusan markaa fadhi ku lahayn Mhm.
sheekh ma- sheekh naasirudiin sheekh maxamed naasirudiin al albaani Mhm.
waa la kulmay Ee, laakiin cilmiga raggan ka qaatay sheekh maxamed ibn cuthaymiin Mhm.
iyo sheekh ibn baaz ayaan hor fariistay oo ka qaatay cilmi aad iyo badan aad. aad iyo iyo sheekh cabaad ibn muxsin waqtigaa allah u naxariista dhammaantood aad.
Een, waqtiyo culimo aan soo gaaray runtii aan ku faraxsanahay weye inaan Aad arko aad oo iyo cilmina ka qaato aad iyo aad.
marka wadanka waxaa kusoo laabtay markaa siddeetan iyo sagaalkii anoo kasoo Mhm.
takharujay meesha Ee, sheekh xasan halkee ayuu kala soo jaan qaaday ee, tayaaraadka islaamiga ah?
ficlan een, markaas aan ku soo xusay een, inaanu ilaahay naga saaray takfiirkii Mhm.
Een, badankayo waxaa la wareegay jamaacat alislaamiya fi soomaal aad iyo aad.
oo waxaa een, tartan ama ka dhexeeyey eh, iyaga iyo qoladii islaaxa oo markaa eh, sheekh maxamed garyara madax u ahaa Mhm.
marka isagu wuxuu joogay khaliijka maka iyo meelaha buu joogay Mhm.
garyara wuxuu soo diray nuur baaruud Mhm.
nuur baaruud oo ul lagu qutminayo waa ninka Mhm.
haalika ahaa waad aad iyo aad.
garanaysay aad iyo aad.
Ee, ninkaas wuxuu ahaa ninka eh, islaaxa u qaabilsan soomaaliya waqtiga oo lasoo diray wey.
Mhm.
marka baycaduu qaaday dadka baycad badanaan ka qaadayna waxay ahayn dadkii xerowyaasha oo galbeed ka yimid Mhm.
soomaaliya aad iyo ee aad.
dhulka xabashidu naga gumaysato Mhm.
laakiin eh, dad oo badanaa waxbarashada aad u- xagga tawxiidka taf ku ah ma ahayn Mhm.
marka jamaaca islaamiya fi soomaal oo ah dadkii ahl aasaasayna ahaa dadkii haddana ka soo baxay takfiirkana ahaa Mhm.
waxay isla heleen saraakiishii ciidamada ardaydii jaamacadaha haddii alla ku macalimiintii jaamacadaha Mhm.
een, dad kawaadirta soomaaliyeed ayay Mhm.
isla heleen Mhm.
marka annaga wakhtigaas ayaa bayca layga qaaday siddeetan iyo kowdii oo aan xubin buuxda ka noqday xarakada oo firfircoon Mhm. Ee, waa garta sheekhanaa su-aasheena kale ururkii al-itixaad muddo intee la eg ayaad la shaqaynaysay maxaadse u qaabilsanayd Een, ah, allah ku ciseeyo horta ururka al-itixaad alislaami waxaa dhalay jamaacat alislaamiya fi soomaal Mhm.
Een, marka een, sheekh cabdulcasiis faarax iyo raggiisii kale ay reer waqooyiga u tageen oo ay soo jiiteen oo ay Mhm.
ma garanaysaa maasha allah la midoobay Mhm.
siddeetan iyo afartii baa la iclaamiyey aad iyo aad.
marka baycadii labaad baan ka qaaday Mhm.
marka madax waxaa laga dhigay sheekh cali warsame Mhm.
ayaa laga dhigay oo reer waqooyi reer burca ah aad iyo aad.
Een, ah, ku-xigeenna sheekh maxamuud ciise Mhm.
ayaa laga dhigay aad iyo aad.
marka waxaan ras- kuu soo wadaa een, itixaadka wakhtigiisii hore Mhm.
oo markaa e, wakhtiyada hore waxaanu iska ahayn dhallinyaradii oo firfircoonayd oo dadka ma garanaysaa een, soo jiididda iyo Mhm.
baycada in si loo qaadi lahaa Mhm.
iyo dhalinyaro soo dumista iyo Mhm.
marka la'aanna waxaa Tashkiilka, jira- inaad dadka tashkiilka.
tashkiilisaan.
Aa, marka Mhm.
tashkiilka labaa tashkiil oo qof cusub ma aha Mhm.
waa qof wax bartay oo la hubiyey Mhm.
marka dadkii taskiyada laga qaadanayaana aad iyo aad.
si bayca looga qaado aad iyo aad.
Een, marka wakhtiyadaas saasaanu kusoo jirnay rag badan baanu ahayn dhallinyaro ah oo Mhm.
aad u firfircoon Mhm.
marka al-usar baa jiray uma usarka shucab baa ka horeeyey shucbaa ka horeey shucbadaa dhowr usre lahayd Mhm.
marka waxaan u qaabilsanayn shucbadaas qaybahaas marka laakiin markii een, madiine laga yimid ee siddeetan iyo sagaalkii aanu nimid ayaa marka lajno uu sameeyey oon ugu imid xaggee meesha timaadeen muqdisho muqdisho haye oon ka nimid xagga Mhm.
shacal warsame wuxuu sameeyey maktab asaga toos u hoos yimaada Mhm.
oo aan makaatibta kale- kale hoos imaanayn Mhm.
maktab takhtiit walmuraaqaba Mhm.
ayaa la yidhaah aad iyo aad.
marka wuxuu takhtiit garaynayaa waxa een, soo socda ay oo daras ahaan iyo Mhm.
si een, waxyaalo cusub loola yimaado Mhm.
marka takhtiitkaas waxaa loo gudbinayaa sheekha aad iyo aad.
oo amiirka guud Mm.
muraaqaba jirtay oo asna lajnadaasi amase maktabka qabanayo oo maktab kasta oo xarakadii itixaad ka tirsan Mhm.
waxa uu helayay sheekhu naafida amase daaqad kale oo akhbaarteeda ka helayay Mhm.
maalan een, amiir buu leeyahay maktabka marka Aad.
amiirka wax u sheega keliya een, kuma eka Mhm.
laakiin waxaa jira lak- lajna leeyahay altakhdiid walmuraaqaba Mhm.
muraaqabadii iyo kawaadirta ka shaqaynaya maktabka ay soo wareysteen iyo baxsi ay soo sameeyeen Mhm.
ayay soo hordhigayaan asaga aad iyo aad.
information oo dhan asagoo haya ayuu wareysanaya lana xisaabtamaya ninkii mas-uulka ah.
ninka mas-uulka ah Aad iyo marka lajnadaas ayaan u nimid marka dadkaas iyaga ah waxaa madax markii hore uu ahaa sheekh cabdulaahi makaawi aad. Mhm.
oo reer gabiley ah reer qoy- lajnadaas lajnadaas Mhm.
marka sheekh cabdulaahi cabdulaahi makaawi wuxuu ku darmaday shuura caama Mhm.
ash- shuurada caamka ah guud Mhm.
marka waxaa la shaacali warsame wuxuu yiri takar baa aan ku yar Mhm.
asaga loo dhiib aad iyo aad.
ficlan umaan qalmin Mhm.
waa raggii iga waaweynaa oo muxtaramka ahaa oo aad iyo aad.
anigii yaraaba la idhiibay aad iyo aad.
laakiin kolley howlo badan baan ka qabtay waa waa shaqaynay aad iyo aad.
Een, waxaan soo hordhignay waxyaalo badan oo darasa waxyaalo badan oo takhdiid ah Mhm.
een, muraaqabada makaatibta Mhm.
een, runtii aad baan u shaqaynaynay jaanibkaas Mhm.
ilaa iyo eh, dalkii burburay markaas ayadaa sheekana Mm.
ee, dalka waxaa ka jirtay dowladdii siyaad barre qaab noocay u shaqaynayseen sheikh een, dowladdii siyaad bare hash bay marka ahayd Mhm.
runtii waa iska magacawnayd mooyaan waxay ahayd ma jiro aad iyo aad dowlad dowlad ka hoosaan ahayn dowladda ugu xooga badan itixaadku ahaa Mhm.
Een, itixaadku waqtigaa heer uu hadda istaadii muqdisho waa aragtay Mhm.
een, qaybtiisa een, kubadda kolayga iyo kubadda basketka iyo aad iyo aad.
dhan waxaa qabsaday raggii ku baranaya karateega raggii ku baranaya isticdaadka lanna waxaa la sameeyey een, jihaaz alamni Aha.
iyo jihaaz al- j- maktab aljihaad baa la sameeyey, labada waa la sameeyey Mhm.
rag- meesha tababar lagu qaadanayay Aad meesha iyo- laisku diyaarinayay tababar xooglaa la sameynay waa la socotaa waqtigaas hadda aan kaaga sideetan sagaalkii aan ku leeyahay Mhm.
ka hor sideetan toddobadii waa tii la dilay baadarigii dhammaa Mhm.
waatay dileen aad iyo itixaadku aad. aad iyo aad.
marka waxba gacanta uguma jirin siyaad bare Mhm.
iska magacaawna oday oo meesha iyo wixii ta'aakul baa jiray iscunaysa soomaalidu aad iyo aad.
marka laakiin wa ka- een, shab- een, nimanka loo itixaadul islaami kama faa'iidaysan baa la dhihi karaa aad iyo aad.
Mhm.
dad badan oo ka tirsanaa ururka ee waxay noo sheegeen inaad ka mid ahayd dadkii kala diray jihaadkii al-itixaad arrintaas maxaa ka jira horta een, itixaadka marna waa markii lagu dhawaaqay in laga takhalusay Mhm.
oo ictisaamul ay la baxeen aad iyo aad marna waa markii dagaalkii qoyi bari ka dhacay Aha.
ee, haddii alla ku idmaayo boosaaso iyo caynka oo aad iyo aad.
markaa kadibna itixaadku qabsaday laas qoray Mhm.
iyo dhacdadii dhacday aad iyo aad.
Een, tan oo waktigaas waxay ahayd ismaaya sagaashan iyo labadii ayaa aniga iyo niman kale oo biqiyaadata cabdilwaaxid xaashi Mhm.
ee diyaarad kasoo kalisana bardi waxaan jibuuti baan waxaan kula kulannay qoladaan rabnay inaan kala jebinno s s d f ta marka Mhm.
cabdulaahi yuusuf iyo maxamed abshir haamaan gobolkan bari jooga ha Mhm.
marka een, maxamed abshir haamaan baan la shirnay maxamed abshir haamaanna waanu heshiinay Mhm.
inaanu mandiqada lanno een, waxaa jiray sh- een, shir burco waanu tagnay Mhm.
waan soo noqonnay jabuuti aan kusoo laabanay Mhm.
een, sheekh cali warsame iyo raggii qiyaadada ahaa iyo kulli een, waxaa la isla arkay in haddii sidatan maraykanku wuxuu cilaamiyey inuu ciidamadiisa u dirayo geeska afrika soomaaliya marka in een, uu- hadduu sidaa kusoo galo dacwadiisa ay u burburayso oo Mhm.
baaba'ayso Mhm.
marka in mil- military ahaan aanu ka muuqano dadkeena dhexdiisa Mhm.
oo aanu dadkeena dhex galno oo shacabkeena dhex galno oo madaaristii noolayno oo dacwadii noolayno oo hoos halkaa laga soo unkumo Aad iyo fikraddaa fikrad fiican bay ahayd aad iyo aad.
fikraddaas markaa een, si loo qaada dhigo waxaanu jibuuti haddana shir kale kula qabanay ninka le maxaa shir haamaan Mhm.
oo een, aanu hela heshiinay muxuu Cabdullaahi ahaa Yusuf.
ninkaas Am- een, laba garab bay lahayd markaa s s d f t oo qoyi bari aad iyo ka aad.
talinaysay aad iyo aad.
marka garab buu ahaa maxaa shir haamaan waa saa ula socotid Mhm.
waa nin qadiim ah oo Eh.
taariikh fog leh aad iyo aad.
waa ninkii eh, booliska soomaaliya xukumi jiray Mhm.
ee waqtigii aadan cadde iyo Eh.
waqtigii magaranaysaa Mhm.
eh, cabdirashiid iyo marka Mhm.
ninkaa isaga ah waa la- waa la- waa- waa la shirnay waan Mhm.
heshiinay Mhm.
waxaanu ku fogeynaynay nin madax adag oo cabdulaahi yuusuf la yidhaahdo oo Eh.
dhagaxa Mhm.
oo markaa etoobiya wasiirka arrimaha gudaha etoobiya jooga oo mala sanaawo xaggiisa waxaa ku xidhan oo kala Mhm.
jajbinaynay runtii aad iyo aad.
marka waxaanu rabnay in aanu gudaha inta galno gudaha ka jihaadno Aha.
meeshii uu maraykanku noogu imaan lahaa annagoo laasqoray keliya fadhina Mhm.
oo markaa nugu hareerayn lahaa inaad goolka isku fogeysaan haa Mhm.
laanna wuu nahareynanaya markaa Mhm.
raggay dadkaygiina ka soo fogaanay marka Mhm.
inaan dadkayga dhex galno walidaalika maraykanku ku shallaayay Mhm.
arrinka iyada ah marka diyaaradda waxaan kusoo degnay aan khaaska aan soo kiraysanay laasxaanood sheekh cali warsame iyo raggaasoo marka heshiis lagu heshiiyey sidii arintaa loo qaadaa dhigi lahaa haye marka guddi baa la diray oo loo diray laas qoray oo cabdulwaaxid xaashi iyo eh, ninkii loo jeeda xuseen xasan iyo ama eh, xasan xuseen dheh Mhm.
eh, iyo rag kaleba oo sheekh xasan dahra weysoo fadhiya laas qaar- laas qoray iyo raggaasa loo diray Mhm.
marka aniga waxaa la ii diray rag la rabay in ay heshiiskan ay xoojiyaan Haye.
oo muhiima Haye.
oo awalna itixaad ka tirsanaa sida Ah.
cabdulcasiis guuree kaarshe oo sarkaal sare oo militariga ahaan jiray oo boosaaso fadhiya ficlan arintaasi khatar baan ku galay Mhm.
lascaanoodba ayaan ka tegey waxaan khatar ku galay laygu dili taydaan gelin alla dilaa dhinta mogta aad iyo aad meesha laga garaac lagu dhal oo udhexaysa tukaraq iyo waan u malaynayaa garowe Mhm.
waxaad lagu diligaaray garowe laftiisa oo waxaa laygu diligaaray meel qardho- qardho la yidhaahdo Mhm.
waxaa laygu dili gaaray meel oo boosaaso ka sokaysa oo jidka oo ka baxa laas qoray waa ciidan fadhiya Mhm.
intaba khatar baan ku galay Mhm.
intaba ilaahay waa iga badbaadishay Mhm.
maca daalika waxaan ku guulaystay ninkii loo rabay in aan la kulmo asagoo raba weliba doon argos t- u saaran tahay oo dubay raba inuu baxo Mhm.
inaan la kulmo raggii kalean la keli- qarsoonaa baan la sharay dhaqaalaa la dhiibay waxaa layidhi argoosatada kulli waa lagu iibinayaa raac baa laga takar Mhm.
gaari toosaan soo qaadanay waxaanu ku siganay oo la dabcaynal ku dilo meesha la yidhaahdo eh, garowe Mhm.
Eh, runtii hoteelkii waan ka baxnay farci dileh waan ku fakarnay Mhm.
guri baana lagu qariyey ayagii baa ilaahay iska hor keenay maalinka buuqoodii baanu ka faa'iidaysanay Mhm.
sidii baanu laascaanood ku tagnay aad iyo aad marka waxaa ula jeedaa waagaas heshiisyadii la gaaray oo ah in militariga ama ciidamadii itixaadka la burburiyo ee laas qoray ee ay ku laabtaan ha- burca iyo ku kala laabtaan boosaaso iyo ku kala laabtaan meelahaas Mhm.
waxay ahayd heshiiskaas lagu galay laascaanood Mhm.
lajinaas waa ka tirsanaa Mhm.
laakiin maaha anigu wax aniga hawl baa la ii diray khalis ah Mhm.
laakiin waxay ahayd wax xarakada ka ka yimid bay ahayd marka eh, tii kalena ma- meesha ay gunta u leedahay hadalku mhm.
oo leeyahay takar baa ka mid mashruuca ahaa ka dambeeya ha waa intaa un Aad laakiin iyo markii een, waxaa lagu dhawaaqay sagaashan iyo eh, labadii mase sagaashan iyo saddexdii midkood waa in lowsanahay laascaanoodba shir ka dhacay itixaadkii looga insila looga siibtay aad. Mhm.
loona lagu dhawaaqay alictisaam marka Aad, yeah.
copenhagen ayaan daaci ka ahaa oo ah Mhm.
caasimada denmark marka een, nin maxamed daahir la yidhaahdo reer waqooyiga oo ka yimid Mhm.
marka xagga iyo waqooyiga Mhm.
soomaaliya ayaa markaa kusoo laabtay scandinavianka Mhm.
marka copenhagen baa shir lagu qabtay shirkii buu noogu sheegay Mhm.
la iclaamiyey in magacii la bedelay Mhm.
halkaa baama joogay adiga markaas maad joogin maba aan joogin markan kale waa marka aad leedahay si qorsho ah taatiga ayaa lagu kala diraya militariga militariga dhanka Haa, militariga itixaadkii lama kala dirin Mhm.
laakiin militarigii baa la kala weliba diray.
aggaa ku aadanaa keliya oo aaggaa ku aadanaa Mhm.
ujeedkuna wuxuu ahaa Mhm.
ficlan maraykanku ci- uu ku dhawaaqay Mhm.
tiibaa lala tartamaya maraykanka Mhm.
yacni bolisigu waxna waa bolis waxna waa military Mhm.
militarigu inuu hogaansamo bolisiga habboon Mhm.
kolka waxay ahayd markii la arko cadowgan soo socda in uu naga dadkii naga xigsanayo annagana halka kan nagu xisaar nagu samayn karo Mhm.
marka waxaa ka habboon inaan dadkeenni dhex galno Mhm.
xagga dacwo ahaan iyo xagga caskari ahaan iyo xagga eh, dhinac walbaba hubkina axraysaan xubkeenna naxariisano oo ka badbaadsano aad iyo aad Ee, su-aasheena kale xigta itixaad markii dambe wuxuu isku rogay ictisaam sidaa noo sheegtay kolkaas adiga halkeed uga hartay mise ictisaam ayaad noqotay
itixaadka wuxuu isku bedelay al-ictisaam Mhm.
een, ilaahay qadarkiis meeshan waqooyiga dhulkaas markii la yurub la joogo maalan een, waxaa itixaadka madax u ahaa waktigaas Mhm.
ee, nin loo dhihi jiray maxamed sheekh cusmaan Mhm.
marka ama sheekh maxamed sheekh cusmaan ninkaa isagaa markaa een, ictisaam ba isku rogtay Mhm.
Me- waxaana jiray soomaalida oo sheekh lasoo maray tacaakul qabali ah Mhm.
xun oo qabyaalad aad iyo aad.
oo oo lagu kala firdhay Mhm.
Een, marka saas ay tahay haddana waan ka wareegay scandinaviankii Mhm.
waxaan ku wareegnay meesha la yidhaha london aad oo iyo aan aad.
duruus ka bilaabay Mhm.
ingiriiska Mhm.
marka way i doorteen waxay rabeen bal xo- dib ha loo hufo Mhm.
wax laysku keenkeeno sho ayaga waxay ula muuqatay marka ninkan takar inuu wax isku dubaridi karo aad iyo aad.
Een, ilaahay qadarkii waxay noqotay inaan waxaan qaban karno qabanno Mhm.
Een, dad badan oo soo jiidanno dad badanna waa naga tageen oo Aad iyo aad.
qabiyaaladii baa keenaysay aad iyo aad.
marka een, iyadoo saas tahay haddana tacaakulkii baa sii socday ilaa iyo uu maaragtay soo ifbaxay een, xarakada sh- xarakada shabaab almujaahidiin Mhm.
waa dee waaba lagu kala dhaqaaqayba aad iyo waxaa aad.
la dhihi karaa marka waktigaa isaga ah oo laba kun iyo waxaan dhihi karaa een, saddexdii meelahaas Mhm.
waa it- ictisaamku waa iska baaba'ay waa kala dhamaatay waa kala dham goormaad kala tagteen wadaadadii ictisaamka oo aad soo haleeshay xarakada al-shabaab Een, koley horta ictisaam marna bara aan ka qaatay Mhm.
marna waataan ku ereba si tilqaa'iyana iska kala tagtayba aad iyo aad oo wax qiimala ma yeelanba Mhm.
laakiin een, waataan s- cawaamisha burburinayana waa kuu sheegay Mhm.
cawaamisha waxaa ka mid ahaa een, jawaasiisnimo iyo reer galbeedka oo aad loogu shaqaynayo Mhm.
iyo qabyaaladda ugu daran Mhm.
Een, waxyaalahaas oo dhan wixii burburiyey ka ugu horeysa aad iyo aad laakiin een, laba kun iyo lixdii markii ay shabaabka iyo maxaakimta soo baxeen Mhm.
ayaan kasoo duulay ingiriiska waxaan imid muqdisho Mhm.
gaalkacyaan kasoo degay gaalkacya waxaan soo maray dhulka ee, soomaalida ee maaragtay ee, riifka ah Mhm.
ayaan soo maray Mhm.
waxaan ku imid Mhm.
waxaan ku imid meesha leeyahay muqdisho aad iyo aad cadalaan kasoo dhacay dhulkaas oo ma garanaysaa xeebtaasaa martay xeebta agteeda ah Mhm.
ayaan soo maray Mhm.
marka qabaa'il soomaaliyeed oo baran baan- badan baan soo bartay Mhm.
dad badan baan soo bartay dhul badan baan soo bartay Mhm.
marka muqdishoaanu nimid muqdisho haddaanu nimid ee, nimankii maxaakimtii hash ah Mhm.
ayaa u nimid ilaa saddex jeer baan sheekh xasan daahir oo saaxiibkii qadiima Mhm.
ayaan la shiray oo markaasna ahaa qolaha dhexe Mhm.
ee, maxaakimta madax cuse u ahaa Mhm.
Ee, nimankii ictisaamka ahaa oo xafiis guri dheer oo dabaqa ku lahaa ee, ee, jidkii taleex ee, Mhm.
lambar afar markii xagga laga tago Mhm.
ayaa meeshaasay igu soo dhoweeyeen waxaa markaa fadhiyey maxamed idriis Mhm.
iyo ku-xigeenkiisii axmed cabdisamed iyo Mhm.
marka een, subax walba meesha lagu shiri jiray "Waa qax- maxaakimta ayagaabaa haysta aad iyo aad ha laan sheekh xasan daaraweys baa ictisaam Mhm.
waxaana weeyaan waana golihii dhexe haysta aad iyo aad Een, meeshu shirku soo qaab soo fadhiisanaya Mhm.
Een, bal shirka maxaakimta awoodda xooga badan ictisaam ba haystay Mhm.
Een, marka een, meesha waxay sameeyeen ictisaamka markaa shir in een, sidii loo damji lagu samayn lahaa ah, shabaabka ama xarakatu shabaab Mhm.
mujaahidiin Mhm.
la- la soo jiidan lahaa Mhm.
intay goor goor tahay aad iyo aad marka lajina loo sameeyey Mhm.
lajinadaasna waxaa madax u ahaa axmed cabdisamed lajinada marka ujeedku wuxuu ahaa in iyaga dhexda la soo geliyo Mhm.
waa lala shiray lajinadaas lajinooyin kalaa la sameeyey anugu lajino oo- oo oo waxaa ka mid ahaa xagga dacwada iyo tawciyagelinta oo een, een, masaajidka isbahaysiga een, Mhm.
muxaadaraad ka baxayay iyo ani iyo doktoorkii magaciisa ii sheeg een, waa iga dhunsan yahay oo asana rag badan oo caynkaas marka Mhm.
waxaan loo jeedaa lajinadaas waxay keentay nimankii shabaab ahaa waxay yidhaahdeen ilaa wa ilaa waan waan ogolaanay inaanu isku darsanno Mhm.
Yeah.
Mhm.
Eh, la- waxaa soo baxay niman eh, ictisaam tiradii ka bateen xataa militari ahaan nimankii saraakiishii hore ee soomaaliya ee Mhm.
militariga ahaa wixii wadaada ahaa waxaan dhihi karnaa wax boqol ku dhow ayaa yimid Mhm.
oo yurub ka yimid oo ameerika ka yimid oo wax dalka joogay oo Mhm.
markaasaa lijaa iyaga loo kala sameeyey markaasaa Mhm.
ciidamadii maxaakimta ay soo booqdeen hash waxa ah bay soo arkeen ilaa sheekh cabdulqaadir commandos balramin loo dhiibaa isagona ictisaam buu ahaa waqtigaas Mhm.
Een, waxaa la rabay in la fogeeyo markaas een, abu talxa oo markaas een, alqaacida Mhm.
een, ay wakiil u ahaa Mhm.
waxaa la rabay in la fogeeyo een, eh, sheekh aadan cayrow waxaa la rabay marka waa arrin awoodoo dhan gacanta loo geliyo sheekh Mhm.
cabdulqaadir commandos aad iyo aad baawurkaasi uu ku socday hadda Mhm.
lowlaa ilaahay uusan qadarin inay een, xa- cadowgu soo galo Mhm.
oo isma- marka ilaahay amarkiis een, waxay yidhahdeen marka shabaabkii waxay yidhaahdeen annaga ciidamadaha naloo dhiiba bes Eh, laakiin waa in damji u ogolna marka Mhm.
iyadana la- waa lagu celiyey waxaa la yidhi ciidamada maamiirka aan ku heshiino ayaa magacaabaya Mhm.
marka runtii waa laga badnaa shabaabka waa looga badnaa waqtiga Mhm.
ictisaamka waxaa la dhihi karaa qabi- waa yacni dadkan kaloo soomaalida ah oo qabaa'ilka iska dhaf Mhm.
markay xaraka noqoto Mhm.
ee sh- een- een waxaa ku xoog badnaa ictisaamka Mhm.
laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa furfuray Mhm.
nin- wax yar oo masalan shariif ninka la yidhaahdo shariif murtad waqtigaas asagu wuxuu ahaa qoladii aala sheekh Aha.
mooyaane ictisaam baa haymanada iska lahaa aad iyo aad marka nimankii anagu halkaasaan imid waxaa arkay ictisaamkii laftigiisii akhtaa badan baan ka arkay waxaa arkay inaysan dhexdoodu aysan midaysnayn Mhm.
waxaa arkay in waana soo bixi doontaa oo inay u kala shaqaynayeen eh, sirdoonkii maraykanka iyo kulli magacyadoodii iyo hebel iyo hebel iyo raggii magaranaysa ma- hadda ragga hadda soo oo- oo madax bay ahaayeen meesha fadhiya ku yiri Mhm.
ilaa yomin ahaadana oo, eh, sirdoonka maraykanka u shaqeeya aad iyo aad marka ani- markaas anigu waa ogaaday Mhm.
anigoo marka waxay ahayd waqtiga ii ahayd shaq- xaqiiqatan Mhm.
inaan soo hijrooday aad iyo aad laakiin waa ka laabtay dib baan u laabtay subax axadaan baxay dubay baan ka degay s- eh, habeenkaas oo isniinta soo gelaysay na dagaalka wuxuu ka bilowday daynunay iyo wuxuu ka bilowday iidaale aniga subaxaan haddaan soo tooso b b c aan aan- aan- aan internet ka dhegaysanayay indha caddoo hadlayo oo leh dagaalkii waa nagu lagu soo qaaday waa dagaalamayna indha caddana markaa maxaakimta waxaa loo dhiibay ciidamada aad iyo aad ayaa loo dhiibay Mhm.
marka aniga markaan laabtay ayaa marka waxaa dhacday ilaa moqo- mandaqada waqooyi bari soomaaliya wadaadadii joogay shir bay wax ku galeen meesha la yidhaahdo horta sideeda waa laga takhalusay maxaakamtii Mhm.
ilaa bandiirada joogeen ilaa cadaaday joogeen ilaa gaalkaxa ku dhuma ciidankii etoobiya Mhm.
iyo kuwii eh, puntland wax lagu magacaabo iyo waxa oo dhan baa weerar kusoo qaaday Mhm.
iyo dadkii kaloo qabaa'ilka ah dhulka joogay soo maaha Mhm.
way shireen waxay dhaheen wax alla wixii dagaalkaas waa baatil jihaadna ma aha ogow haddee dagaalka etoobiya hogaaminaysa Mhm.
bele sanaawi hogaaminaya Mhm.
aniga markaas ka baraac qaatay ictisaamka ixtisaamkii beri Mhm.
baan ka ahay baan iri Mhm.
beri baanun kala nahay baan iri Mhm.
waxaan xasuustaa nimankii waxay soo wacay eh, salafiya jadiida axmed haraweysi ay soo wacay oo salafiyada jadiida ahayo wuxuu yiri takrow waxaadna shalayna lahaydeen eh, annagaa jihaad wadana iyo idigu jihaadkaa diidan tihiin ka waran raggii ilmo adeerada waxay leeyihiin eh, ma garanaysaa nimankii oo xamar oo dadka soomaaliya laynayo etoobiyaanka ah kii muslimka ahayo iska celinay ka baraa qaadanaya ka waran war anu beri baan kahay baa Mhm.
kuwa iyagaa beri baan kahay axmedow Aad iyo doctor aad.
axmedow beri baan kahay baa Aad iyo aad.
waa cadaysta markaa waqtiga Aad iyo aad. goormaa soo raacda xarakada su-aashii dhammaadkeeda Eh, bardo een, wakhtigaa isaga ah waxaan bilaabay inaan kaligaduul Mhm.
eh, muxaadaraad baan ka bilaabay ingiriiska Mhm.
een, een, kadibna een, eh, masaajidada oo sida london iyo southampton iyo een, haddii aan laho manchester iyo liverpool iyo kulli waan ka jihadi Mhm.
kulli jihaadi bay ahayd Mhm.
marka een, way nimcaysteen ictisaamkii Mhm.
wixii yani fikrad fikra lagu kala tegay markan Aad iyo aad.
xaraka ma jirto fiican Aad iyo- aad iyo aad.
laakiin ka fikri ahaan waa layna laanna waxaa jirtay oo qarsoonayd dadkii badankii inay u shaqaynayeen sirdoonka reer galbeedka Mhm.
ha wax sacuudiga iyo wax maraykanka iyo wax ingiriiska m i six iyo u shaqeeya m i five iyo waxaasaa la noqday aad iyo aad.
aniga markaa een, waxaa layla kulmay markaa aan maxkiimta kasoo laabtay laba kun iyo lixdiiba een, ama laba kun iyo lix aakhirkeediiba m i sixkii ayla kulmeen Mhm.
waxaa la yidhi soomaaliya tagtay gurigeyga igu yimaadeen Mhm.
wiilaan dhalay baa ila fadhiyey waxaa wiilkayga u yeertay si oo maaragtay uu igu heliyo Mhm.
marka waxaa uu shekeeyey waxaa tegey baa iri puntland laakiin Mm.
marka meeshta gaalkacyan ka degay mogtahay aad iyo aad.
puntland hooyaday baa degan hooyaday baana soo boq waa runtay hooyaday baa oo galdagob joogtaan soo booqday aad iyo aad.
marka intaas ku gaabsadeen muqdisho iyo waan inkiray inaan aaday Mhm.
yaa ilaa socodkaaga dhulku u ahaa haa dhulku ahaa Mhm.
mogtahay marka waa iga tageen laakiin muraaqaba caamay saareen Mhm.
maktab bay sameeyeen lambarkiisa oo aniga laygu muraaqabaynayo aad iyo aad.
qayb af soomaaliya qayb ingiriisa oo niman oo aan aan maca sheekh u ahaa oo Mhm.
afqaaniyiin iyo hindi iyo asalkooda yihiin laakiin ingiriisa Mhm.
iyo meeshaan iyo- iyo iyo bakistaaniyiin iyo soomaalidii iyo kuwo carab ah oo falastiiniyiin oo iyaguna qamri ka dharkay oo wixii carabi aan ku hadlayo Mhm.
gudbinaya Mhm.
aniguna masaajid laba da- dabaq ayaan imaam iyo khatiiba ka ahaa Mhm.
marka een, arrinkaasi way isdaba galeen ilaa markii dambe soomaalidii laftigoodii oo m i sixka iyo kuwii u shaqaynaya c i a-ga iyo gurigeyga igu soo booqanayaan Mhm.
qaar jaamac islaamiya ka baxa jira oo iga dambeeyey oo Mhm.
madiinatu munawara aad iyo aad.
warka haddaan ku soo koobo aniga ma uma istaagin Mhm.
waxaa i wareysan jiray eh, shabakad la yidhaahdo somaali memo oo aad iyo aad i wareysan jirtay Mhm.
iyo amiir nuur iyo Mhm.
waqtigaa jireen iyo mid Mhm.
kaloo soomaali midnimo la dhaho iyo Mhm.
marka waxaan difaaci jiray eh, jihaadka Mhm.
waxaan difaaci jiray mujaahidiinta waxaan taa kasoo wadaa macnaha waxay kula gelaysaa ilaa dhulkaa wax ku difaacaya ma leh Mhm.
mar haddaad tidhaahdid kaligaduul baa noqonaya Mhm.
layma qaban laakiin maktab maraaqaba ay saaran Mhm.
ingiriisku lamid maaha sida maraykanku kale iyo faransiiska oo durbo qofka la soo qabanayo Mhm.
qofka way dabagelayaan ilaa looyarkiisu hadhow san- si uusan u helinin hadhowta maxkamadda uusan u helin wax justification ah uusan u helin Mhm.
marka saasay i noqotay marka ayagoo dabagalkii igu jira aan ka soo cararay oo aan Mhm.
marka halkan usoo hijrooday si Mhm.
toosa walaalaha ugu imid sanadka markuu ahaa sanadku wuxuu ahaa laba kun iyo kow iyo tobankii aakhirkiisi bishii sebtembar saan rajaynayo ama Mhm.
oktoobar labadaas Ee, waxaa jirtay dood idin dhex martay adiga iyo wadaadadii ictisaamka markii aad timid wilaayaadka islaamiga ah doodaas xaqiiqadeedu maxay ku salaysnayd doodaas xaqiiqada waxay ku salaysnayd waxaan nimankaan isjiirnay wakti horaan isjiirnay ama iska hornimid runtiina waxay ahayd soo bilaabatay ama waxaa la dhihi karaa aakhirkii sagaashamaadkii een, mar- een, way way ridiyeen waxaan ka hadli jiray yuhuudda saytaratu sahyuniya calaa wasaa'il aliclaam alcaalamiya waxaan ka hadli jiray saytaratu sahyuniya calaa eh, mathalan aliqtisaad saytaratu sahyuniya calaa eh, mathalan alca- umuur alcaskariya Mhm.
fi lcaalam waxyaalahaas anoo jooga xataa skandinavianka een, ingiriiska kulli waan ka hadli jiray marka nimankan een, way daba qaateen waxyaala ayagu ma raba inay shaqeeyaan ma raba inay wax sha- qabtaan qofkii uun khayr ka hadla unbay hadda- haddaan khaldanahay sax marka ayagoon ka fiirsan ayay iska radiyeen laakiin wuxuu soo radiskooda soo bixi doonaa wakhtigan aan shabaab u imid ficlan aniga waa imid een, ninka la yidhaahdo umal iyo shibille iyo nin kale oo shiil la yidhaahdo horey ii radin jiray iyo iyo rag la mid oo kale marka waxay yidhaahdeen shabaabow mujaahidiin baa nahay takarna waa idin yimid xadiid buu rasuulku been abuurtay eh, jeebkiisu kala soo baxay ninkaasina waa idinla joogaa haddaad run sheegaysaa ma rasuulka eh, eh, u Difaacdaan.
gargaartaan oo Mhm.
difaacdaan Mhm.
oo qabataan ninkaa oo ficlan marka eh, walaalihii shabaabka qaybo ka mid waa i yimaadeen la imow haati burhaanaka baa la yidhi nimankii saanay leeyihiin marka aniga waxaan jeediyey marka waxaan baxthi baan sameeyey baxthiga walaalo badan baa igala qayb qaatay kuwa Mm.
da- gu- wadanka joogay iyo kuwa jooga xataa ingiriiska kuwa jooga xataa wadamada khaliijka baxthigii wa- waaga email bay igu soo direen emailkiisa wixii oo dhan baan jamciyey waan u yeeray walaalihii markaan markaas aan ku sameeyey fadhi gurigeyga waxaan taa wax yar uga golleeya nimanka kane ma fiirin xadiisa rasuulka Mhm.
ilaa toddobaatan kitaab baan uga- looga soo saaray yacni waa ceeboobeen qofka waxaa la rabaa matalan hadda nimankan way inkastoo jaamacadda iga dambeeyey jaamacadda ka soo baxeen ninkaan la yidhaahdo ummal iyo shibille jamac islaamiya oo madiinatu munawara ay ka baxeen Mhm.
lix sano meelahaas iga dambeeyaan aad bay iga dambeeyaan waana iga yaryari da iga yaryihiin laakiin waxaa la rabay inay baxsi sameeyaan horta marka hore wixii fiiriyaan markii kutubtii oo kitaab walba iyo saxfada ku jiro iyo ba- iyo qofkii qoray iyo ku- iyo hadalkii iyo kulli iyo xadiisii lasoo sheegay hadee afku kala qaadeen uun waa ceeboobeen marka sidaas arrintu ahayd Ee, waa garta sheekana ee, waxaan u gudbaynaa waayahaagii qurbaha iyo tajaaribtii aad halkaasi kusoo kororsatay waxaad nooga warantaa ee, nolosha soomaalida qurbaha u taariibtay Een, haddaan taas ka waramo een, allah ku ciseeyo waxa weeyaan horta nolosha soomaalida qurbaha zifti wey zifti macnaheedu waa zero
waa garta lanna soomaalida waxay tidhahdaa biyo kaa badan iyo rag kaa badan Mhm.
mar walba waa ka waa kaa qaalib noqdaan Mhm, waa ku qaada waa ku qaadaan Mhm, soomaalidu waxay u tagtay khalqu min khalqi illaah baa waxay ka yihiin wax yar mhm, way way dhex galeen marka way dhex maquurteen mhm.
way ku dhex milmeen intaasaa la dhihi karaa Aad iyo aad.
biikhtisaar Mhm, haddii lasoo koobo mhm, Een, markii hore een, gaaladii waa yaabtay nimankii itixaadulislaami lanna waxay ahayd xaraka islaamiya oo salafi ahayd oo aad u xoog badan mhm, Een, runtii s- itixaadulislaami ilaa iyo adduunka fi arjaa'i almacmuura tawxiidka wuu gaarsiiyey mhm.
dadkii soomaalida ahaa Aad iyo aad.
Een, wadamada yurub lagama aqoonin dhalinyaro iyo dad eh, soo buuxiya masaajida lagama aqoonin xijaab gabdha xijaab qaba lagama aqoonin Mhm, dadkii muslimka sheeganaya carabtii iyo eeshiyaankii iyo dhammaan waxay yidhahdeen war soomaalida dadkan soomaalida oo saa u asturan anna- oo diintooda ku dhaqmaya annaga maxaa nagu dhacay mhm, marka waxay yidhaahdeen oo bilaabeen waxaan xasuustaa mudaaharaad bay sweden sameeyeen mhm, sagaashamaadkii mhm, anna markaa denmarkan joogay mhm, marka waa isku dhegeen laba wadan oo isku- scandinavian waa isku mhm, marka waxay yidhaahdeen eh, dad waxaa nagu soo burqaaday soomaali waxa weeye waxa weeye diin bay wataan dadka iyaga ah eh, markuu yimaadeen barafkii baa naga yaraaday bay yidhahdeen mhm.
marka iyaga waan dadkan lalka celiyaa diin bay wataan waxay soo jeedeen marka yuhuudda jaaliyad yuhuud oo fara badan waxay yidhahdeen adduunka dadka ex- extremiga ama extremely people extremely nation markii la fiirsho caalamka dadka yacni xagjirka ummadeed ah Mm.
waa soomaali bay dheheen waxay ku dirayaan dadka caddaanka ah Aad iyo aad.
runtii soomaalidu waxay dadka diinta ugu sarraysa uguna haystay alcaalam biasri Mhm, ayay ahaayeen aad iyo aad.
haddaad tagtid waqooyiga america haddaad yurub tagtid haddaad meel kastoo la aado australia tagtid kulli saasay ahaayeen Mhm.
laakiin dadkii ma sii ahaan doonaan la ma sii ahaanin Mhm.
waa lasii kala waa inta tegay, cusbaayeen waa la xumaaday Mhm.
waa la fasiqoobay waa la eh, waa la kala daatay Mhm.
weliba madana waxaa lasii kala daatay markii jihaadku aad usoo xoogaysmay caalamka Mhm.
oo dadkii waxay si toos ah labeyka yidhaahdeen bush iyo labeyk yidhaahdeen maraykan iyo labeyk iyo ingiriis iyo gaalo ayay yidhaahdeen marka dadkii in yar oo yar yar mooyaane wixii wadaadda ahaa hadda maal haddaan ku iraado wadaadda badan oo birmingham waa caasi waa magaalada labaad ee ingiriiska london ku xigta Mhm.
wadadii itixaadka aan jira wadadii ictisaankii maalqabeen xamar bay kasoo degeen xamse bay xoojinayaan qaarkood maarata xasan bay xoojinayaan xasan eh, gurgurte Mhm.
isagay geesaha ka fadhiyaan yani taas maxay matalaysaa maxaad moodaa dadkii kale marka dadkii culummada hadday saa noqdeen Mhm.
dadkii kale maxaad moodaa sheegata wey Mhm.
yani so dadkan eh, injiil qaar ma sheegtaan adduunya dadka nool Mhm.
qaarna towraad ma sheegtaan Mhm.
sheegata weeye marka laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suuan yujza bihi yani waa sheegatadaasoo kale Mhm.
muslim baan nahay keliya soo haray Aad taasaa la dhihi karaa waa mahadsantaha sheekhana imise sano ayaa halkaasi ku noolayd maxaase kuugu xambaaray inaad qurbaha aado sheekh horta qurbaha markii hore waan jiray qurba markii la yidhahdo waa meesha wadankaaga ahayn Mhm.
een- een- aan- waxaan xafiis ku lahaa jezaan sacuudi carabiya wataan kuu sheega veterinary baan ahaa veterinary man ama tabiib albaytari Mhm.
marka halkaa nin carab sacuudiya xafiis ku wada lahayn oo bajawi la yidhahdo een, xoolaha waxaa keeni jiray dadkii maadaama hadda boosaasa marto xataa mar berbere ah waxay xoola iga iman jireen Mhm.
oo dhalinyaro reer waqooyi iyo saaxiibadii raggii hore itixaadka ahaa Mhm.
Een, marka kadib een, waxaa in- invitation ii soo diray niman joogay meesha la yidhahdo jarmalka Mhm.
marka waxay ka soo direen meligrush oo niman turki ah Mhm.
oo colon magaalada bon waa meel dhow iyadoo magaalo weyn oo colon la yidhahdo Mhm.
ayay xa- xarun u ah marka invitation bay ii soo direen marka iyagu waxay arrin diini iga rabeen Mhm.
invitationkaasaan marka qaab diini ahaana ayaan ku tegay yurub markii kugu horeysay Ha, marka Mhm.
duruus waxaan ka bilaabay bartamaha bon oo caasimadda markaa ahayd markii berlin la dhisayo aan loo guurin bay ahayd Mhm.
marka een, halkaasaan duruus ka bilaabay kadibna waxaan u wareegay een, xagga iyo denmark eh, copenhagen iyo Mhm.
xaggaasaan duruusta kasii waday kadibna Mhm.
waa ka tegay Mhm.
waxaan u wareegay oo masaajidka aasaasay norway Mhm.
stafankar magaala yidhaah oo Mhm.
xagga een, batroolka qotaan Mhm.
rogaland gobolka dhan halkaas marka dad soomaaliya oo iska dayacan oo marka een, mustafa xaaji nuur iyo isagoo waxay joogaan eh, oslo caasimadda norway Mhm.
anigu laakiin gobol baa aaday Mhm.
gobolkaasaan masaajidka qabtay oo dhal- dadkii soomaalida haween Aad iyo iyo aad.
odayaal iyo caruurba duruus u bilaabi jiray Mhm.
laakiin markii dambe waxna iman siin aqoonsi Mhm.
markii dambe aqoonsiga ii diideen waxaan tegay eh, ingiriiska Mhm.
ingiriiskan duruus ka bilaabay eh, masaajidka weyne dabaqa ee finisberg park Mhm.
marka halkaas ayaa markaa aqoonsi igu siiyeen Ingiriiska.
halkaas ilaa dhow iyo Meeshaad- toban sano meesha degtay baa la dhihi karaa ha Mhm.
ayaan joogay dacwo aan ka waday Mhm.
marka sababta horta u aaday saasay ahayd waxaan dhihi karaa labaatan sano ku dhowaad Mhm. inta qurbaha ah, ku dhowaad Mhm.
maya qurbaha waa ka badan tahay Mhm.
Waa ilaa laakiin marka soddon iyo- yurubta la dhaho laakiin kale yurubta markii la yidhahdo Mhm.
ayaa labaatan ku dhowaad ah ku dhawaad labaatan sano waa mahadsan tahay sannadihii dambe sheekhana waxaa soo batay carruurta soomaalida ee lagu dhalo dalalka reer galbeedka ay gaaladu qaadanayeen muxuu yahay sababta arrinka ka dambeeya Een, horta caruurta een, qaadashada caruurta waa waxa la yidhahdo af soomaali dhalin rog Mhm, in dadkan laga bedelo diintoodii oo la- dad gaalaa laga soo saaro mhm, asaasku halkaa weye Een, waxaana wadata aasaaskaas oo qadiiman ay ka timid almansuuniya alcaalamiya mhm, ayay ka timid een, in caruurta lala wareego shaydaanku la wareego mhm, marka maha soomaalida kaliya dhammaan wix muslim sheego sheegtoo dhan mhm.
ee caruurtooda laga qaataa Aad iyo aad.
waxaa loogu soo dugaalayaa horta hay-ad gaara matalan hadda ingiriiska social service hay-ad la yidhahdo Mhm, marka iyada ayaa markaa hoos imaanaya Een, wax number baa la sameeyey naagtu soo- ama ama haweenaydu soo wacdo durbadiiba ninkan mar raba tiraado guriga looga saaro mhm.
uma soo dhowaan karti guriga laleeyahay Ca- markii odaygii iyo habartii ama islaantii ama xaaskii lakala caydhiyo Mhm.
caruurtiyaa soo haray caruurtiyaa markaa midba mar lala baxaya adigu Mhm.
kana wala- hooyadii baan arbaaxa igu dhufatay hooyadaa saan yeeshay hooyada baa iga caraysiisay dib dambe lagu celin maayo Qolo- lo- qolaa la wareegaysa Mhm, qoladaas markii la wareegto markii social service-ka ah een, meel bay geynayaan oo raashin iyo xoog siinayaan marka usro gaala ah oo aan caruur haysan mhm, nin iyo naag ama habar iyo oday isku duqoobay bay u geynayaan halkaabay markaa doofaarka iyo khamriga ay ku habayaan hilibka doofaarka iyo iyo sharaabkuna waa khamriga isaga dejinayo oo ilmahaasi marka luqadaasuu baranayaa waalidkii waa la ilowsiinayaa qalbigii waa la xaamadmayaa hadhowto waxa weeye ma la qabsan karaba xataa hadduu arka xataa wuu inkiraya waxaa laga raba marka hadhowto dadka caynkaas badankood marka waxaa loo qortaa militariga hadda milatariga maraykanka oo adduunyada weerarayo dhan dad saasoo dhan lala rogayo asalkood muslim ahaayeen iyo dhashoodii weeyaan weliba soomaali aad ugu badan yihiin weliba waxaas wey wax feeraha waaweynoo waa doofaaray ka dhargeen iyo khamray ka dhargeen oo dadka saa u laynaya wey aad iyo aad waa garta sheekana soomaalida aaday qurbaha waxay ku andacoonayaan inay dhaqaale ka soo samaynayaan halkaas dhaqaalahaas ay sheegayaan ma laga helaa nacam waa laga helaa dhaqaalo fara badan bay soomaalidu ka sameeyaan soomaalida keliya ma ahee dadka dhulka yurub tegey iyo waqooyiga amerika labadaba laakiin dhaqaalahaasi waa dhaqaalo xaaraama buu badan yahay awalan qofku dhaqaalaha inuu jamciyo un maxaa xalaala maxaa xaaraam ah lama fiirinayo sida aqlabka ah aqlabka ilaa man raxim mar walba istitnaa waa inaan samayna waana naadir si loo helo qofkaas oo xalaasha raadinaya ama xalaal quudashada qof dibad jiray sheekha noosho shariifa sheegto ha wuxuu doona ha aado oo aan xaaraan kaban oo aan doofaar cunin ma jiro si xataa dhuumasho kusoo gelayaa si dadban kusoo gelayaa si kale u cuniyaa soo ma jeedi laanna wax walba isku jiraan rootigii dheecaan doofaar baa lagu darayaa cunadii waxaad cunaysaa batarkii jiiskii kulli wax walba waa doofaar baa ka wada buuxa yacni waxaasaa layska ruuqi jiray mogtahay hilibku lama gowraco xaaraan bakti wey baktiga yani xurimat calaykum almeytatu waddam walaxmu lkhinziir maxaa la hormariyey almeytatu wadamu baa ku xiga oo laxmul khinsiir kaalinka saddexaad soo galay da baktiga ugu horeeya bakti baan laga dhergay marka meesha laga shaqaysanaya ama meel doofaar ama meel wasakha ama meel quruna ama meel ama garanaysa midda kale lacagta waxyaalaha kale si khayaano leh baa lagu jamciyaa inshuransiga haddaa haysatid oo lagu kontroolayo hadhowta sida wadamada scandinavianka iyo ingiriiskao kale kontrool badan ma laha isagoo shaqaysanaya ayuu haddana wuxuu qaadanaya social security oo lacagtatan soomaalida cayr tiraahdo xaggana wuu ka jamcin xagga wuu ka jamcin xagga wuu ka jamcin soo ma jeedid qolooyinka kalena waxay samaynayaan oo wadamada sida controolku jira sida scandinavianka iyo jarmalka iyo meelahana xaas buu leeyahay xaaskii caruur buu soo qaadanaya child credit baa jira caruurta qaar bay qaadanaya haweenta waan isfurnay buu leeyahay waana beenta hoos bay iska qabaan ayaga gaaladii wuxuu leeyahay waa isfurnay xaaraan lacag baa xaaraan lagu jamcinaya milyaneer baa laga noqonaya waxaa weye waxa guryaha dhaadheer laga dhisaya muqdisho iyo hargeysa iyo laga dhisayo wey marka runtii lacag waa laga jamciyaa lacagta haddana waxaa la socota ribo oo zake lagama baxsho oo maba layaqaanba warsaka bixiba xataa qorshaha uguma jiro bangiya waxaa la dhigtaa sida barclays bank iyo lordis bank iyo bangiyada yani tusaale ahaan waaweyna caalamka ee gaalada kulli ribowiga ayaa la dhigtaa lacagta marka lacag riba iska daba socota weeye zakana laga bixin weeye marka hore lagu jamciyey qaaban fiicnayn xaaraam weeye caynkaa weyaan marka laakiin lacag hadaa la yidhaahdo ma laga helaa nacam weye waa maasan tahay sheekana ujeedka dalalkaasi yurub iyo qaaradda ameerikaba ay u qaataan qaxootiga soomaalida maxay tahay sheikhi horta soomaalida cadaayatana waan sheegay waa dadka aad u milmi og isirka soomaaliga hadda hadduu guursado naag caddaana ninka soomaaliga ilmo cadcad buu dhalaya haddii nin caddaana gabar soomaaliyeed guursado ilmo cadcadaanu dhalaya haddii nin afrikaana gabar soomaaliyeed guursado ilmo afrikaanay dhaldhalaysaa haddii ninku soomaaliya gabar afrikaan gursada ilmo afrikaan dhalaya yani isirka somaali jiniska soomaalidu ma xoog badnaa hadday adduunyada tagaan waa ku milmaan generation one ma sii xoojin karo generation two hadduu tago wuxuu tagayaa federation buu tagayaa pure buu tagayaa isla markiiba wuxuu noqonayaaba shaksi meesha u dhashuuba noqonaya horta marka waxaan gaaladu way ogaadeen taas way ogaadeen taas waa mid midda labaad waxay tahay soomaalida markay meesha tagaan lacag bay tabcaan sidaan horeba u sheegay lacag say doonaan ku tabcaane soomaalidu markaa waxay sameeyaan shirkado kambaniyo waxay sameeyaan ganacsi waxay sameeyaan wax soo saar gaaladii way u bogeen taasina way arkeen oo dad wax soo saar kale inay yihiin watan labaad ta saddexaad isirka soomaaliga afrikaanka umeeka waa dad qurxo badan oo oo dadka marka reer yurubigan kuwa ka helaan gabdhaha soomaalida ay aad bay uga helaan marka waxay u arkaan dad qorxo badan inay yihiin sidaa darteed marka qaxooti ahaan qaxootihan oo qaxootiga qaabiliya ugu badan qaadaan sheekana waxaan maqalnay in dhallinyaro badan oo soomaali ah ay ku xiran yihiin xabsiyada dalalka reer galbeedka maxaa loo xiraa dhallinyarada asbaab badan baa loo xidhaa xaqiiqatan Ay.
waxaa ka mid a kow crimeka ka mid ah yacni jariimooyinka faraha badan ay Mm.
gelayaan oo mukhtalifka ah sida horta dhallinyarada soomaalida ah markay meesha tageenba waxay u tageen gaangis badan oo madow ah madowgu madow ahaan buu kusoo jiitay Een, waxay rabaan in lacag sameeyaan lacagta qaabka lagu sameeyo dragiska ayaa ka mid ah Een, in la- bahashaa la qaado ma garanaysaa kokaynka iyo Mhm.
herowiinka iyo xashiishka iyo waxyaalaha caynkaas oo kale idan marka een, si qarsoodiya loo qaaday lana waa kontrabaan marka dhallinyarada soomaalida lagu xambaaraya gee halkaa baa laleeyahy intaasaa leedahay haddii qof gubanayo ama qaban la qabanayo asaga hala qabto hala asaga lala kaco aad iyo aad soo jeedid aad iyo aad Een, um, waxaasay xabsida ku gelayaan oo faraha Mhm.
badan kow waxay kaloo ku gelayaan maadharnimo Mhm.
ayagii baa wax dilaya ayagii baa dadka ikhtiyaalaya ayagii baa ma garanaysaa iyagaa isdilaya xataa iyaga groups kale ah ama beryihii hore anigu waxaan la soo koosada xataa qabyaalad oo wax isku dilaya ama se markii dambe gruub gruub qabyaaladii waa iska- waa ka ilbixeen gruub gruub bay noqdeen marka taasina waa waa crimeka ka mid tahay waa way ku geli jireen xabsiyadii waan tegay aniga marka ilaahay wuxuu ii siiyey fursad waxaa jira een, urur islaamiya xagga oo een, oo la aqoonsan yahay ingiriiska marka ururkaa isaga ah ayaa ila soo xiriiray waxay dhaheen waxaan xabsiyada ku aragnay dad soomaaliya oo badan luqadayadana carabiga ma yaqaanaan annagu dadkii markaa meesha u tagnay wixii muslim waan wacdinaynaa ingiriis baan ku wacdinay lakin waxaa ku fiican lahaa qof diibli si diibli ah ama si camiiq ah oo luqadooda ula si hadlo hoosaha ha Mhm.
marka een, na raac sidii baan ayaga uga mid noqday xabsiyaan tegey dad soomaaliya kusoo wacdiyey aan kusoo arkay een, laakiin qaracan baan soo arkay wax laga naxaan soo arkay xabsiyada waa meel laysku dilo beerkaa layska dilaya Een, qofkan madaxan baa loo geliyey meeshii waa sida naagaha loo aroosaya Mhm.
ha ninkii waaba ninkaa la haystaba subxaan allah wax laga sheekeyn kara maaha yacni eh, qaracan baan soo arkay wax aan afkeennu qaban karin baan soo arkay Een, cuntada la siinaya doofaarkaasaa la siinaya marka dadka soomaalida crimeka waxay ku galaan dil waxay kaloo ku galaan oo kale arrintan kuusa sheegay oo ah maxay xamo daraagiska daraagiska ha waxay kaloo ku galaan eh, gruub gruubka iska soo horjeeda iyo eh, mukhaalafada oo nidaamkii lacagta iska kulminayaan oo aan loo ogolayn oo haddii lagu qabto inkastoo ay taasi badanaa way soo daayaan durbadiiba laakiin tan oo dadka la is haysto oo eh, karaamka iyo jin meelaha qaar sharclaanta ku galaa Ah, jinaayaadka galayaan ha ee soomaalida marka la eego culeysyo ayaa ka haystaa inay soo haajiraan sheekana adigse kugu suura gashay inaad soo haajirto waa runta oo soomaalida culaysaa ka haysta soomaalida keliya maaha dadkoo dhan soomaalidu waxaa eh, waxaa jira xikmad yani waxay yidhaahdaan eh, abuurka eh, amase miraha beeraha ama Mm.
markii meel lagu beero miyey inta dhacdaa inta meesha lagu beeray waa la qaaday asalkoodii meeshii yaaleen baa laga qaaday meel kale lagu beeray fog may dib ugu soo noqonayaan Maya.
bini aadamku waa saas oo kale Aa, dib uma soo noqdo Mm.
laba arrimood baa soo celisa in qofkaasi uu diintiisa lasoo cararo waa naadir iyo nabadgelya inay meesha ka dhacdo oo markaas lagu kala cararo evacuation ka dhacaan ama se qax ka dhaco ama la kala cararo markaasoo kale waa dhici kartaa marka aniga een, waataan kuu sheegay daaito muraaqabaa igu socotay laanna keliga duul baan iska watay Mhm.
Een, halkan baa laga dhagaysan jiray hadalkayga anigoo difaacaya mujaahidiinta iyo jihaadkaba difaacaya anoo jooga xaggaas iyo dhulka gaalada Ee, runtii marka een, waxay rabeen inay qabtaan markii u dambaysay nimanka soomaalida la iisoo diray aan kuu sheegayay oo gurigayga xataa fariisiyey haddana ballan bay i dhigeen ballanta axad baan ku imaan axadda ha ii imaaninaayan dadka waxaan ugu sheekeeyey hindiyaan u socdaa marka hindiya ilma aan dhalay baa wax ku baranayay caafimaadka waana tegtegi jiray Mhm.
yani uk baan ka tegi jiray hindiyaan tegi jiray marka tii oo laygu bartay hindiyana hindiyana ma waxaan u niyeystay badweynta hindiya magaalada marka marka dadka anoo tujinaya masaajidka ayaana ilaahay wax sujuudda ku bari jiray ilaahu nabadgelyo iuge marka cadday oo badweynta hindiya ku taalla ayaan dhihi jiray marka waan tawri ku tawriyeystay hindiyaan u socdaa waa badweynta hindiya wey.
aad iyo aad marka runtii carar baan ku soo cararay aad iyo aad waxaan markaa een, wiilkayga oy dileen waa ilkacaas een cabdallah waa dileen mogtahay waxay basaasa si xun loogu dilay laakiin raggii hore mujaahidiinta abudalxa yeeshe wuxuu raggii la socday sheekh aadan cayrow halkiisii buu ahaa marka noloshii ku qabteen si xun bay u dileen marka asaga wuu xidhnaa marka waxaan waxaan imid galdogob galdogob gurigeygii ma- guri baan ku lahaa ma tegin guriga hooyaday ayaan seexday kay inaan imid baa la ogaaday J- ee, qoladii suufiyada ahayd oo markaas caabudi waa dowra kusoo qaatay Mhm.
etoobiyaanku soo siiya ayaa isweer ka qabatay gurigeyga waa kasii cararay gaalkacaan tegey gaalkacaan haddaan tegay b s t waxay dhaha la qabto ninkaa waa joogaa b s t iyo waxaa isku dhacay qabiilkii dagaal weyn baa k- waxaa ka bilowday gaalkacyo anigii markiiba cadaadaan uga gudbay bifadlilaahi waraxmatii cadaadan waxaa uga soo gudbay ceelbuur shabaabkaaba dhex joogaa aad iyo aad bifadlilaahi waa xeroobay aad iyo aad Markaas- marka ceel burtamaad maxaa dareemin sheekhe waa xeroobay aniga markaan imid meesha la yidhaahdo ceelgaras oo Ah, ceelbuur ka shishaysa mhm, galabkii gaarigii ila ordayay wiil gaari kiraysan oo cusub oo wuxuu ahaa sayraf ah mhm, marka ayuu jidkii ka khaldamay mhm.
rasaas baa laga dabariday marka waan Mhm.
istaag baa yidhi, waa maxay rasaas nagu socota kolkaasaan dib u laabanay waana qabteen markaasaa waxay moodeen marka koofiyadii waxaa koofiyadda baraawe- barawaaniga soomaalida Mhm, caan ku tahay mhm.
waan Aad iyo qaatay aad, aad iyo marka oday waxay moodeen khuraafiyo oo jidka ka lumay aad, aad iyo oo aad.
xaggaa guraceel jidkii aaday Mhm, buu ninkaan isla dhigay idhu samareebi mogta mhm, marka waxaa yidhi wa- walaalayaal anigu waxaa ka imid halkaas nimankii niman bay waceen waa war hata ninkaa waa la yaqaana waa takar waa ninkaan dhegaysano war waa ninka islaamka difaaca war dhaafa waa adee raalla ah bay yidhaahdeenoo caynkaasoo marka ceelbuur baan imid ceelbuur Mhm.
markaa imid kadib shacal dheer ay soo qaaday ilaa muqdisho ay keenay aad iyo aad.
sidaasaa kusoo galay maasha allah Eh, waxaan filayaa soo dhoweyn fiican inay ahayd markaas aad iyo aad waa maasan tahay Eh, sheekhana muxuu yahay xalka la gudboon soomaalida hadda ku sugan dalalka reer galbeedka Een, allah ku ciseeyo horta een, xalka la gudboon waa ummid qofkii ma ilaahay ka cabsanayo oo muslim ah inuu kasoo haajiro dhulka ah aad iyo aad qofkii aakhira raba man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir inuu inta goor goor tahay uusan meeshaa ku dhiman dad badan baan ku aasinay meeshaas oo ku dhintay waana qabriga ayaan ka wacdin jiray oo oran Mhm.
jiray waa nasiib daranya qofka halkaa ku dhinta Mhm, sababtoo ah rasuulkeenni nooma ogolayn mhm, dhulka aan ku dhimanno mhm.
een, markaasaa darteed inay soo haajiraan oo ka yimaadaan oo ay soo qa- oo- oo ay soo haleelaan mujaahidiinta iyo m- ilaahay dariiqiisa ku jihaadaya oo sharciga raxmaanka kor u- een, ku maamulaya dhulka oo kitaabka ilaahay kor u qaadaya oo shareecada islaamka kor u qaadaya oo ilaahay kitaabkiis tadbiiqinaya inay u yimaadaan oo waxa gaaladu sheegayso aysan dhegaysan oo aysan dheg jalaq u siin anu taasaa horta tan la gudboon tahay Mhm, haddii aysan calal aqali meesha u dambaysa imaanaynin mhm, inay qalbiga kala jiraan mhm.
mujaahidiinta qalbiga kala jiraan soo kaalmeeyaan Mhm, soo een, haddii alla ku idme taban taabiyaan wax alla wixii ay geysan karaan mhm.
oo ah in ay ku soo taban taabiyaan mujaahidiinta inay kusoo taban taabiyaan taas baa la gudboon wax kaloo la gudboon ma jiro aad ayuu u mahadsan yahay sheekh xasan takar ayuu kaasi yahaa dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii andalus bodcast sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة وكرم